barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsana khyaartana dhegaysanaysaa waa arbaca soddonka bisha janawari sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay shantii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah gabadh u dhalatay dalka jabuuti oo dhallinyaro ah oo soo saartay saabuun iyadu gacanteeda ku samaysay
igu khibrad badnayd waxay ahayd labadii kun iyo koo iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labiyo tobankii qofka wuxuu iga odhanayay waayo saamuuntaadu way fiican bal inay xooraysan soo eege aniga qarash baan bixinayey laakiin dakhli iima soo gelay labadii kun koob iyo toban labadii kun labiyo tobankii qof kasta wuxuu lahaa waan soo eegayaa xabad baan bixinayay labaan bixinayay dadku ay qaadanayeen kulli waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro ka kala yimi magaalooyinka dhuusamareeb guriceel caabuudwaaq iyo weliba cadaado oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan horumarinta bulshooyinka deegaanada ay ku nool yihiin dabcan sidoo kale dhegaystayaal inta aanu idaacadda ku guda jirno waxaan ka madhnaan doonin dhinacii kaalmaa heesaa yarti lagu habay holwadaagayo hoyga raaxada ahanka kama tiro isku kama haro
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka iyo kooxda taalibaan ayaa isku raacay in labadaba ay dhisaan laba guddi farsamo oo go'aan ka gaadha habka ay ciidamada maraykanka iyo nato uga baxayaan dalka afghanistan guddidan ayaa sida oo kale ka shaqayn doona sidii looga hortegi lahaa in argagixisadu ay dalkaasi u adeegsato meel laga weeraro maraykanka iyo xulafadiisa madaxwadaxaajoodka taalibaan mullah cabbaas astankazi ayaa shaaca ka qaaday faahfaahintaasi kadib toddobaad wadaxaajood ah oo uu dalka qatar kula yeeshay ergeyga gaarka ee maraykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta afghanistan salmeye khaliilazaad labada guddi waxa ay diyaarin doonaan hindisayaal waxayna qaadi doonaan go-aan ay soo saari doonaan miiska wadaxaajoodka wadahadallada xiga ee shan iyo labaatanka bisha februari ka dhacaya dooxa ayaa uu yidhi master istansiya waxaana uu sheegay in kadib la qaban doono kulan ballaadhan oo ay ka qayb geli doonaan quwadaha adduunka qaramada midoobay iyo weliba wakiillo ka socda dalalka islaamka kuwaasoo damaanad qaadi doona iyadoo ay xaqiijin doonaan lana siin doona in ciidamo shisheeye hannaankii ay uga bixi lahaayeen dalka afghanistan
dowladda britain iyo midowda yurub ayaa maanta oo arbacaa ka wada xaajoonaya hannaan lagu kala fikir duwan yahay oo ku saabsan heshiiska ay britain kaga baxayso midowda yurub baarlamaanka britain ayaa salaasadii shalayto eegay arrimo ku saabsan go-aan ay ka codsatay ra-iisul wasaaraha dalka britain teresa may sida ay uga bixi lahaayeen dalkaasi britain uu uga bixi lahaa midowda yurub kaasi oo ku saabsan xuduudaha u dhexeeya irelan iyo yurub irelan iyo britain inteeda kale hase haatee afhayeen u hadlay madaxweynaha golaha midowda yurub donald task ayaa gaashaanka ku dhuftay iskuday kasta oo lagu furayo islamarkaana dib loogu eegayo heshiisyadii dhammaaday ee midowda yurub iyo britain u dhexeeyey iyadoo aan xal laga gaadhin heshiis labada dhinac ay ka gaadhaan qaabka kabixista britain ee midowda yurub kaasi oo lagu sii dheeraan doono dariiqa ay u marayso mismey kabixitaanka midowda yurub
duhurwaana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba ayaannu idin leenahay mar kale halka weli aad nagala socotaan ad warkaasi ka maqlaysaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a idinka soo gaaraysa washington haatan aan ku bilowno dhanka iyo jabuuti farxiya iila dubeed oo ah gabadha dhallinyaro ah oo ku nool magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti ayaa ku guulaysatay inay soo saarto saabuun iyada oo ay iyadu gacanteeda ku samaysay saabuuntaasi farxiya ayaa inta aanay baran intaanay waxbaran ka hor waxa ay nolosheeda ka soo bilowday baadiyaha magaalada cali sabiix ee dalkaasi jabuuti iyada oo horumarkan ay ku tallaabsatay uga warantay waryahayaga dalka jabuuti sagal siciid faarax waxaanay qaybtan koowaad ee waraysiga ay kaga warrami doontaa nolosheedii baadiyaha magacaygu waa fadxiye iilo dubeed waxaan u dhashay gobolka calisbiix gaar ahaan tuulada caamo inta ka hor aanan howlahan aanan bilaabin waxaan ahaa tuulooyinka miyiga ee casaamo la yidhaahdo ayaan degenaan jirnay anu intayda hore waxaan ahaa gaba dhaqanka aada ugu xeel dheer dhaqanku nuucu doonaba ha ahaado oo dhaqanka aan iminka da halkaa ka isticmaalnay ee miyigayaga ayaan aada u aqaanay sida kubaha la sameeyo aqalada la dhiso iyo de wixii kasta ee dhaqanku uu leeyahayba ayaan ku xeel dheeraa muddo kadib labadii kun iyo labadii waxaan aan ka mid noqday inaan tuulada dhexdeeda aan ku noolaado oo nagagaarka aan kasoo dhawaado labadii kun iyo sideediina waxa aan la kulmay barnaamij ay wadeen wasaaradda haweenka iyo unisefta iyo hay-adda laydhahdo toostaan ay barnaamij ay wadeen oo haweenka miyiga lagu horow marinayo een iskool iyo waxbarasho aanan marka hore sii helin si ay u yeeshaan ganacsiga ay u furfurnaadaan ama ay xisaabaadka u bartaan ayaa laga ayaa la dhigayey xilligaa waxaan ahaa ardayad ka qayb qaadata barnaamijkaas isla barnaamijkii dhexdiisiina waxaan noqday macalimad aan ka howlgasha tuulada casaamo waayo tuulada casaamo nasiib uma yeelin in dadkii la qaatay ama heejadihii la qaatay ee barnaamijka laga furay aniga ayaa ardayad cali sabiix ka ahaa kadibna waxa aan ka qayb qaatay inaan tuuladayadii labadii kun iyo sideedii bishii tobnaad koob iyo labaatankeygii aan u furo isgool aan weliba anigu aan hindisayo oon anigu casharkii markaan jeclaaday aan dadka iyaga ku horumarinayo isla markii waxaan ku jirtay barnaamijkaas oon dejisyonda brojeyga dumarka u dhigaynay ama waxaa lagu yidhaahdo ganacsiga sida loo maaraysto saamuunta dumar reer saningaaloo gacanta ku sameeya dharka dumar reer saningaaloo gacanta ku sameeya anigu waxaan aaminsiiyey dadkayagii in ay dadku gacanta ku samayn karaan maxaa la yidhaha saamuunta in ay dadku dharka gacanta ku kalarsan karaan in quruxdiisa kusoo saaran karaan muddo kadib marka aan barnaamijkii dhammaaday demil onskii ama labadii kun iyo koob iyo tobankii han idhaahdee waxaan ahaa dee macallin markasta dadkii wax u sheegaya wixiina dadkii ay aamineen gaar ahaan dumarku ay si tayo dheer u aamineen inaa gacanta wax laga samayn karo waxa aan doondoonay mas-uuliyaddii aniga isaarnayd oo ahayd in dee wixii gacanta lagu sameynayay ka sheekeynayay aan gacanta ku soo saaro waxaan ku bilaabay saamuunta labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii afraad in aan saamuuntii gacanta ku soo saaro in aan dib u eego oon maxaa la yidhahdaa dad la kulmo saamuunta jabuuti lagama yaqaano waa dhaqan aada loola yaabo oo dee waxaan anagu aan warshado lagu soo saaro un baan iibsanaa inta ugu badan wax gacan lagu saaro ma isticmaalno runtii aad bay dadku sagalay ila yaabeen marka aduu reecal suxbaha jabuuti caasimadda aqoon maa lahayn uma lahayn laakiin aqoonta marka aan dadka wax weydiiyo meel hiblaayaa laga helaa meeshaasna waxaan u adeegsanayay ragga tagsiilayaasha ayaa iga caawinaya alxamdulilah aad baan ugu mahadnaqayaa markaas ad siday doontaba ha u dhacdee hawshaydii waxaan ku guulaystay labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii afraad sideed iyo tobankeygii waxayna noqotay maalin aad iigu farxad badan waa dhinaca saamuunta eh xilligaan keenay dumarkii galaaskayga ee aad u aaminsanaa baan u bandhigay haddana taas la iguma dayna dadku waxay yidhaahdeen aad waxaan waa dawooyin baa laga sameeyaa dadku waxbay ku noqon doonaan sheekooyin badan ayaan inta badan dadkeenu markaad wax soo bandhigto ma aaminsano cilad bay kuu sameeyaan cidlad bay kuga sameeyaan dad aan maxaa la yidhahdaa ayay dee aan miyigiiba ka yimaadeen dadku inta ugu badan wixii laga yidhahdana waa dad aaminaya adigana wax kale kuu arka macna xilligaa intaa kadib haddana waxaan idhi walaal haddii aybadda sidaas dhacday halkee baa layska soo eegaa sidee baa loo eegaa waxan xilligaabay dad baa igu yidhi oo maxaa la yidhahdaa waxaa la tagaa seerdiga waxan waa la eegaa inta uu dawadaadu wax qabto intay dadka wax yeelanayso iyo in kale markaas dadkii aan la kulmay xitaa isaga sidaydii baan sameeyey waxaan adeegsaday tagsiga war seerdiga kaala igeey bifta seerdigii baa la igeeyey kadibna waa la ii eegay warqaddii markii la isiiyey ayaan dadkii wacyigelin u sameeyey baayo waxaan haddeed aaminay in aan hadda koronaba isku kalsoonaynoo markii la ila hadlo waan ka yar dhacaya laakiin markaan warqadii soo qaatay waxaygii la ii eegay anigiiba hadeed wixii aaminsan oo ku kalsoon markaas qof is aaminsanba cid kale wax aaminsiin karaa sidaa darteed dadkii waxay noqdeen dadkii oo dhan baan u yeedhay sensibilisation baan sameeyey waxaan idhi maanta waa kaa warqad baan soo cadeey cid ay waxyeeli karta ma jirta reecasaamo ciddii dhar uska ka yahayba banaanka haw soo dhacan mee iibsi maa banaanka usoo dhacan oo ku maydhan.
oo markaa uu tijaabadii bay ahayd dadkaad ku tijaabinaysa horeysa dadkan ku tijaabshay maalintaana maalinta igu farxad badnayd bay ahayd talabaadna dadku dee dad aaminsan baan haystay oo dee tafshuushun marka horeba lagu fureeyey intaa kadib waxaa igu dhacday oo qisadda igu igu khibrad badnayd waxay ahayd labadii kun iyo koob iyo tobankii ilaa labadii kun iyo labiyo tobankii qof kasta wuxuu iga odhanayay waay saamuntaadu way fiicantay bal inay xooraysa han soo eege aniga qarash baan bixinayey laakiin dakhli iima soo gelin labadii kun koob iyo toban labadii kun labiyo tobankii qof kasta wuxuu lahaa waan soo eegayaa xabad baan bixinaya labaan bixinaya dadku ay qaadanayeen kulli anigana waxaa iga ahayd macnaha inaan keliyoon de maadaamaan maarayntaano suuq inaan helo
waagaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd farxiye iidle dubeed oo ah gabadh dhallinyaraa oo magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti ku soo saartay amaba ku samaysay iyadu gacanteeda saabuun waxaanay ugu warramaysay halkaasi waryahayaga sagal siciid faarax haatanna aynu jaleecno dhinacii heesaha waxaynu ku wada nasan doonnaa heesta haybis iyo weliba codka cabdicasiis iskaaj
yarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray oo noorda kama lado yarti lagu habay hol wadaagayo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hoodan eenka heli jiray oo noorda kama lado naacantii manka hanatay een ku hiidhan jiray huna wou hilibkooye habtay baydhaba jubban halacsaday oo kaman helin naacantii manka hanatay een ku hiidhan jiray huna wou hilibkooye habtay baydhaba jubban halacsaday oo kaman helin iran goortaan kuungoobay hobyo iyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga hebdiqi adabtima bari wanka haybshee ma hargayse hela tumataa iran goortaan kuungoobay hobyo iyo mudug iga hiraysa hirta waa beri nugal hebdiqay adabtima bari wankaybshe ma hargaysay hela tumataa hoyo ubaliyo ma midoylo haracraaxale mid la hurdaa miseybashada way hadaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa oyo ubaliyo ma midoylo haracraaxale mid la hurdaa miseybashada way hadaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa aa tufaan diray hambalyo siday cid ma hoos marin mari hoyaninay muqaldaalay eega quruxlay haaradooliyo hodka nogobay iga heestaa haa tufaan diray hambalyuu siday cid ma hoos marin mane hoyanine muqaldaalay eega quruxlay haaradooliyo hodka nogobay iga heestaa hade himiladu himiladu hade himiladu himiladu ihirgelaysaa haddanadimada hubka koraya oo nirdoogliyo hoysan tegaya hade himiladu himiladu hade himiladu himiladu ihirgelaysaa haddanadimada hubka koraya oo nirdogliyo hoysan tegaya
codkaasi cabdicasiis cali ciise iskalaaji intaa haddii aynu kaga soo gudubno haatana galmudug kulan ay isugu yimaadeen dhallinyarada ku nool magaalooyinka dhuusamareeb cadaado caabud waq guriceel oo ay kaga hadlayeen isdhexgalka dhallinyarada galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb ahmiyadda kulankaasi ayaa wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq wuxuu ka waraystay axmed xasan caaleen oo ah guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb dhallinyarada ku nool
bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid aad iyo aad waa mahadsan tahay kulankaasi wuxuu ahaa kulan aada u sarreeya oo qiimo sarreeya oo isugu yimaadeen dhallinyarada degmooyinka galmudug qeybo ka mid ah sida caadaadu caawudwaaq gurceel iyo dhuusamareeb runtii deegaano kalena ama degmooyin kalena way jireen oo hore aan isku aragna laakiin kulanku hadda wuxuu udhexeeyey isku imaatinka kulankan afarka afartaas degmooye udhexeeyey dhalinyaradooda muhiimadda kulankaas ama laisugu yimid wuxu waxay ahayd inay dhalinyaradu ka wada hadlaan sidai isaga kaashan lahaayeen ugu horreyn siday isku baran lahaayeen marka xigtana isaga kaashan lahaayeen dhinacyada kala duwan ee dhalinyarada waxqabadkooda iyo maaragtay xiriirkooda maadaama ay ay yihiin dhalinyaro ku kala nool degmooyin kala duwan waxa kulmiyo guudna yahay maamulka galmudug maxaa muhiim loogu arkay kulankan dhalinyarada in xilligaa lagu qabtaa degmada dhuusamareeb runtii ahmiyadda ama muhiimadda dhalinyarada isku imaatinkooda waxay ahayd oo muhiim aan uga aragnay in aan maaragtay mar walba aysan jirin nin madal ama goob dhalinyaradu degmooyinka kala duwan ee galmudug ay isugu yimaadaan taasina ay sabab u tahay in aan xilliyada qaar ama waqtiyada qaar aan yeelanno kulamo isku imaatina oo degmooyinka kala duwan ee maamulka galmudug degmooyinkiisa aan isugu nimaano ama caasimada dhuusamareeb ama degmooyinka kala duwan marka ahmiyadda guud waxa ay tahay inaan iska kaashanno oo isugu nimaano hal gooba dhalinyaraduna markaas ay ku kala warqaataan wixii markaas soo wajaha ama sanadahaas kala duwan wixii maaragtay iyaga soo wajaha yaa soo qaban qaabiyey kulankan dhalinyaro intaa la eg isugu timid degmada dhuusmareeb runtii markii hore qabanqaabada shirka dhalinyaradu wuxuu ahaa waxaa jiray kulan kale oo hay-adda d b g ay degmooyinka kala duwan dhalinyaradooda ay isugu keentay magaalada dhuusamareeb oo kulan ku saabsan wacyigelinta bulshada isugu keentay marka anagu ka faa'iidaysanayna isku imaatinkii dhalinyarada isugu yimaadeen degmooyinka kala duwan dhuusamareeb ayaan waxaan qabsanay kulan ka duwan midkaas oo dhalinyaradu si khaas ay isku arkayeen ayna ku kala warqaadanayeen marka ujeedada kulankani wuxuu ahaa anagoo markii horeba ku jirnay inaan ku tala jirnay inaan isku nimaano yaa waxaa haddana sii fududaysay in hay-adda d b g qayb ahaan nagala nagala qayb qaadato in laisku yimaado halkan oo ay isku arkaan dhalinyaradii iyo caasimada dhuusamareeb qodobo muhiim ah oo aada is leedahay dhalinyarada mustaqbalkooda iyo aayahooda faa'iiday u tahay oo kulankaa lagaga hadlay ama laga soo saaray hadday jiraan way jiraan qodobo muhiima oo laga wada hadlay aakhirna aan isla garanay qodobada muhiimka aan xusi kara waxaa kamid a oon ka wada hadalnay marka koowaad iskaashiga dhalinyarada galmudug degmooyinka kala duwan ay ku sugan yihiin meel walbay joogaan inay iska kaashadaan dhinacyada ammaanka waxbarashada kulamada joogteynta kulamada noocan oo kale ah oo mar walba ama deegaan ama caasimada oo kale ama degmooyin kala duwan lagu qabto qodobada kaleo muhiimka waxay ahayd inta badan deegaanada galmudug mararka qaar waxaa kusoo laalaabta colaada sokeeye oo beelaha walaalaha ahaa walaalaha ah ay ku dagaalamaan marka sidaas waxaan qodobada aan kasoo saarnay ama aan istaas garan waxaa kamid ah sidaan uga qayb qaadan lahayn dhalinyaro ahaan inaan bulshada ka wacyigelino colaadaas sokeeye oo dadka walaalaha ah ama dadka dhalinyarada wax magaratada ah ay inta badan laisku adeegsado ma jirtaa dalab guud oo dhalinyarada galmudug midaysa kasakow marka laga reebo in degmo degmo iyo deegaan deegaan dhalinyaradu ay u leeyihiin hoggaan runtii dalab guud oo hadda dhalinyarada galmudug ay ku midaysan yihiin ma jirto wuu jiraa magaca guud oo ururka dhalinyarada galmudug laakiin urur shaqeeya maahan waxaan rajeynaynaa insha allahu in madal ama dhalinyaradu dalad ay ku midaysan tahay oo maaragtay iyagu ay maaragta samaysteen oon si gaara ama maamul u keenin ama qolo gaara aysan ukeenin ayagu waxay samaysteen ayaga kasoo baxa inaan samaysano laakiin hadda ma jiro dalad guud ay ku midaysan yihiin dhalinta galmudug ugu dambeyntii kulanka kan xiga ee aada isleedihiin dhalinyaradii kulanka hadda la kulmiye ka badan ayaa la kulmin doonaa waktiga iyo goobta aad is leedahay muhiim waaye in lagu qabtaa kulan dhalinyaro ballaaran loo qabanayo waa goormee runtii rajada aan qabno waxay tahay bilahan soo socda oo usoo horeeya inaan qabsano kulan weyn oo isugu imaanayno laakiin waxaa jira wakti cayiman oo dhalinyaradu mar walba wakti ayaga la yidhaahdo waa maalintii dhalinyarada oo kale fifteen may oo kale oo kulamada waaweyn oo caynkan oo kale aan mar walba inta badan ku aadino oo isugu imaano waxaan rajeynaynaa insha allah kulankan intaan fifteen may la gaarin kulan aan isugu imaanayno si kaas oo noogu noqdo midka weyn ee kulmiya dhalintii galmudug inaan qabsano marka hore kadibna shan iyo tobanka may oo maalintii dhalinyarada ah aan isugu imaano caasimada galmudug ama meeshii kaloon isla aragno inaan ku qabsan karin kulamada eesmaatinka dhalinyarada noocaan oo kale ah oon uga faa'iideysanayno inaan ku muujino codkeena iyo cududeena dhalinyar ahaan galmudug insha allah waagaa kaasi wuxuu ahaa axmed xasan caalin oo ah guddoomiyaha dhalinyarada magaalada dhuusamareeb waxaana uu warramayey waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatana waa wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaynoola diyaara inoo soo tabin doonaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilaabno horyaalka brimier liaga rajadii kooxda manchester city ay ka qabtay in ay soo gaarto kooxda kaalinta kuwaad ku jirta ee liverpool islamarkaana ay hanato horyaalka ayaa xalay sii xumaatay kadib markii kooxdaasi looga adkaaday laba gool iyo gool kooxda man city ayaa ciyaartii ay la ciyaartay kooxda newcastle united waxa ay gool dhalisay daqiiqadii koowaad ee ciyaarta hase yeeshee goolal ay dhaliyeen salmon rondon iyo matrigi daqiiqadii lixdan iyo lixaad iyo siddeetanaad ee ciyaarta ayaa ka dhigtay in kooxda kubadda cagta newcastle united ay ku adkaatay laba gool iyo gool kooxda manchester city ayaa waxa ay hadda afar dhibcood ka dambaysa kooxda liverpool oo iyana caawa ciyaari doonta haddii ay kooxda liverpool ka adkaato naadiga lester cityna waxa ay ka sare marin doontaa kooxda manchester city ilaa toddoba dhibcood waxaana horyaalka ka harsan afar iyo toban kulan tababaraha kooxda manchester city beb guardiola ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa guuldarada xalay ka sokow ay wajahayso kulamo adag oo ciyaari doonto muddo isku dhowdhow waxaana kooxda liverpool ay rajo ka qabtaa in mid ka mid a kulamadaasi sidoo kale laga adkaado kooxda manchester city tababare guardiola ayaa waxa uu yidhi waxay noqon doontaa toddobaadyo adag innaga oo la ciyaari doona arsenal everton iyo chelsea kulamo isku xiga laba ka mid a kooxaha ay la ciyaari doonta man city arsenal iyo chelsea ayaa sidoo kale waxa ay ka rajo ka qabaan inay usoo baxaan kaalinta afraad waxaana ciyaartu ay noqon kartaa mid aad u adag ayuu yidhi kooxda liverpool ayaa dhankeedana waxaa saddexda kulan ee ku xiga kulamada ay la ciyaari doontaa caawa kooxda lester city ay kaliyihiin kooxaha westham iyo bournemouth haddii ay kooxda liverpool ka adkaato kulamadaasi kooxahaasi oo la rumaysanya inay ka adkaan kartana waxay taasi sii dheereyn doontaa rajada ay ka qabto inay horyaalka hanato markii ugu horreysay muddo sagaal iyo labaatan sano ah kulamadii kale ee dhacayna kooxda manchester united ayaa laba gool iyo laba gool la dhaafaysay kooxda banley ciyaartana ayaa kooxda manchester united looga hormaray labada gool hase yeeshee daqiiqadihii siddeetan iyo toddobaad iyo sagaashan iyo saddexaad ee ciyaarta ayay laba gool oo deg deg dhalisay sidaasna waxay ciyaartu ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ciyaarihii kalena arsenaal ayaa laba iyo hal kaga adkaatay kooxda kadib fulham waxa ay afar iyo laba dirtay brighton kadib markii laba gool looga hormaray balse ay ku badashay afar hosful iyo evertonna waxaa gool iyo waxba ku adkaatay kooxda everton wolvis waxa ay saddex iyo eber dirtay naadiga westham united sidoo kale kulamo kale ayaa caawa dhici doona horyaalka premier leaga kooxda banmouth ayaa martigeli doonta naadiga chelsea southampton iyo crystal balace ay is arki doonaan liverpool waxa ay la ciyaari doontaa kooxda lester city tottenhamna waxa ay la kulmi doontaa naadiga watford sidoo kale waxaa dhacay kulan ka tirsan koobka itaaliya ee loo yaqaano koobka itaaliya naadiga ac milan ayaa laba gool iyo waxba waxa ay kaga adkaatay kooxda napoli sidoo kale kulamo ka tirsan koobka itaaliya ayaa caawa dhici doona everton ayaa waa fiorentina ayaa la ciyaari doonta kooxda roma atlanta iyo yuventusna waa ay ciyaari doonaan dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooydana kooxda arsenaal ayaa wadahadal kula jirta ciyaaryahanka garabka midig ee weerarka ka ciyaara ee xulka dalka belgium yani krasko oo iminka u ciyaara kooxda delian fang ee dalka shiinaha kooxda arsenaal ayaa u wareegtay wadahadalada ciyaaryahankan kadib markii ay ku guuldareysatay in ciyaaryahan ivan bresig ay kala soo wareegto kooxda inter milan arsenal ayaa doonaysa in ciyaaryahankaasi u dhashay dalka kroeshiya ay ammaha ku soo qaadato bisha janaayo kadibna ay si rasmi ah ula wareegto marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan se yeeshee kooxda zeri aada ee inter milan waa ay ku gacan seyrtay qorshahaasi xubintii cayaarahana waa aniga intaas
ciyaaraha axmed cali sheekh ee nala socodsiinaya inta haddii aynu kaga soo gudubno haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waa jacaylkii qabyoobay iyo codka fanaanka nimcaan hilaac
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaadiyay qiimaad kulahayd agtayda jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyaay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anan diidandiidandiidan qoraalka inuu qadar yahay iswaab kudhani qofkiyay jeclay kudhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesha quso wadnihii oy samir qaadoye qalbigii bogsayoye dareeni qasbaayayo sanada qatanay darteede naftiiga yeesha quso
waa hagaag nolosha qaybahay haray allaha qaniyaan barya inaan quruc kaga gudbaya waa codka fannaanka nimcaan cabdiraxmaan hilaac dhegaystayaal iyo weliba ereyadii cabdirasaaq xaamud jilaani intaasaan kusoo gebagabayn doonaa dabcan heestaasaana ugu dambayn doonta idaacaddayda duurnay barnaamijka dhallinyarada maanta waa anigu cabdixakiin maxamed sharwaca iyo weliba sahre ciidlan nuur iyo guud ahaan bahda v o ayna leh tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
sanadan qatanaa darteede nafti iga yeeshe quuso wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooye dareen qasbaayayo sanadan qatanaa darteede nafti iga yeeshe quuso